barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin afarlabaatanka sebtembar sanadka labakunsideedtobanidacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida oo xoojiyey wacyigelinta ku saabsan tacadiyada loo geysto dumarka
walaahi dhibaatadan hadda waxaa ugu xoog badan oo ay leedahay fircooniga ah waa lambar on kufsiga oo dadban baa isna soo raaca oo wixii xumaa oo aad aragtid gabdhihii in loo geysanayo lagu khiyaamaynayo oo micnaha hadhowto gabdhihii dhub keenaya marka waxaanu ka wadnaa olole aada u fiican inaanu wax kaga qabanno
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyarada beerata khudaarta ka baxda gobolka hiiraan oo sheegay in fatahaadii ka dhacday magaalada beledweyne ay saameyn daran ku yeesheen beerahooda heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah yarti lagu habay howlwadaagayo hoyga raaxada hanka kama tiro xisku kama haro yarti reerhoodan ciyaarihii qodobo kalena waan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
canshuur kordhin cusub oo kale oo ay isugu jawaabeen dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa dhaqan galay maanta oo isniin ah maamulka madaxweyne trump ayaa badeecadaha shiinaha uu u soo dhoofiyey maraykanka dul saaray tacriif cusub oo gaaraysa laba boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka ah halka shiinaha uu lixdan bilyan oo dollarka maraykanka ah oo canshuur kordhin ah uu ku rogay alaabta ay shirkadaha maraykanka u iibgeeyaan shiinaha dhammaan canshuurahan cusub ee ay labada dhinac isugu jawaabeen ayaa dhaqan galay xalay labada iyo tobankii iyo hal daqiiqo markii ay ahayd saacadda magaaladan washington d c tacriifaha cusub ayaa si gaar ah u saameynaya waxsoo saarka shirkadaha shiinaha sida qalabka elektroniga cuntada iyo qalabka guryaha waxaana ay ku bilaaban doontaa boqolkiiba toban kadibna waxa ay sare ugu kici doontaa tacriifta ilaa iyo boqolkiiba shan iyo labaatan marka la gaaro kowda bisha january ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo ayaa sheegay in maraykanka uu kaga guuleysan doono shiinaha dagaal walba oo dhinaca ganacsiga ah dowladda shiinahana waxa ay hadal qoraal ah ay ku sheegtay in arrintani canshuur kordhinta maraykanka uu saarayo badeecadaha shiinaha ee washington ay uga caqijugleynayso dalalka kale ee caalamka si ay u raacaan tilmaamaha ganacsi ee maraykanka aqalka cad ee maraykanka ayaa cambaareeyey eedeymo cusub oo la xiriirta anshax darro oo haweenay ay ugu soo jeedisay garsoore bret covana oo madaxweyne donald trump u xushay in uu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka wargeyska new yorker ayaa axaddii wariyey in laba senatar ay baarayaan eedeymaha ay haweenay usoo jeedisay covana oo ah inuu isku horqaawiyey xilligii ay wada dhiganayeen jaamacadda yeel islamar ahaantaasina waxyaabahan aan shaxayn ku horsameeyey debora remrez oo saddex iyo konton jir ah ayaa eedaasi soo jeedisay afhayeen u hadlay aqalka cad oo la yidhaahdo kerry cubig ayaa cambaariyey hadalka deborah waxaana uu yidhi eedeyntani aan la hubin ee soddon iyo shan jirka ah waa isku daygii ugu dambeeyey olole ay ka dambeeyaan dimuqraadiga oo dhulka lagu dhigayo nin wanaagsan eedeyntaasi waxaa beeniyey dhammaan dadkii goobta joogay wakhtigaasi waxayna ka soo horjeedaan waxa dadka yaqaan ee la dhigtay jaamacadda ay ka sheegeen kavana aqalka cad ayaa hadalkaasi yidhi kavana ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray ku beeniyey eedeymahaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxaad kala socoteen v o a washington dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa soo xoogeysanaya ololaha ka dhanka ah gudniinka fircooniga iyo guud ahaan tacadiyada loo geysto gabdhaha soomaalida arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii gudniinka fircooniga dartii ay u dhinteen saddex gabdhood oo da'yar gudaha soomaaliya ururada haweenka ee gobolka sool ayaa bilaabay olole ay bulshada kaga wacyigelinayaan tacadiyada loo geysto gabdhaha warbixintan waxaa noo soo diray cabdikariim olol waxaa dhowaan lagu qabtay degmada xudon kulan lagaga hadlaya dhibaatooyinkaa soo noqnoqda ay la kulmaan haweenka kaasoo ay soo qabanqaabiyeen ururka hogbaad oo ka shaqeeya arrimaha haweenka ee gobolka sool waxaana diiradda lagu saaraya dhibaatooyinka gudniinka fircoonigu iska leeyahay oo bulshada si weyn looga wacyigeliyey iyo tacdiyada haweenku ay la kulmaan oo ay ka midka yihiin kursiga xaawo diiriya jaamac ayaa v o a uga warantay kulamadaasi waxa ay ku saabsan yihiin wacyigelin ku saabsan tacadiga ka dhana dumarka loo geysto sida kufsiga cooniga oo kale hooyada inanta waxbarashada ka reebta oo kale sida inanta la khiyaameeyo oo kale oo micnaha baab kale micnaha anguur xalaal oo jida loo marin waxyaalahaasoo dhammi way ka jiraan
kulankan aad qabanaysaan ee dhallinyarada iyo ay ka qaybgelayaan iyo waalidiinta iyo culimaaudiinka dhibaatadan balinta ay la eg tahay ka war walaahi dhibaatadanu hadda waxaa ugu xoog badan oo ay leedahay fircooniga ah waa lambar on kuufa kufsiga oo dadban baa isna soo raaca oo wixii xumaa oo aad aragtid gabdhihii in loo geysanayo lagu khiyaamaynayo oo micnaha hadhowto gabdhihii dhubkeenaya marka waxaanu ka wadnaa olole aada u fiican inaanu wax kaga qabanno culimada sida caafimaadka sida macalimiinta dhallinyarada hooyooyinka waxaanu isku daynaa inaanu wacyigelin fara badan ka qaadano in aanu waxusheeg badan ka qaadano dhallinyarada ayaa iyaguna si weyn uga qayb qaadanaya gobolka sool sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinkaasi maxamuud axmed aadan oo ka mid ah aqoon-yahanka ahna macalin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee degmada xudun ayaa isaguna sheegay in wacyigelin badan ay sameeyeen somtimes waxa laga yaabaa dee five year ama marka la joogo shan sano kabacdi inaad maqasho mar gabadh baa la kufsaday way jirtaa maogtahay taasna niyahow horta odayaashii iyo waxyaabaha laga dhi wacyigeliya waxa ka mid a odayaashii inanku markuu gabarh kusada waxa la odhan jiray ku qaado ama reerka nagu siiyo intay xaal bixiyaan oo kaleba gabadh bal ka hor dhallinyarada oo kale arrimahaas oo kale sidee bay uga hadlayaanna wax weeyaan gabadhii nin bay la sheekaysanaysaa ninkiiba jacayl u wadaya magaranaysaa ka bacdii waxaa imanaya gabadhii inuu u tago uu yeelo hadhow kaga baxo dhibaatada ugu weyni waa taas run ahaantii de horta dhallinyarada miyi jooga magaalaha joogay arrinkan waxa u badan magaalada oo ku badan yahay dhallinyarada magaalada way ku badantay nashqada inay isticmaalaan laakiin arrinkaas waa arrinka laga duulayo ee maanta laga hadlayo ee la leeyahay war dhallinyaray waxaasi inama qabato war dhallinyaray waxaasi inooma wanaagsanaa sababtaa waxa weeye dadkii guri walba gabadh baa ku nool adiga gabadh baa kula dhalatay mid way kuu dhaxday kuwa habaryar baad la tahay kuwa eedii kuu yihiin kuwa walaalay kuu yihiin maxamed xasan hagar dirir ayaa ugu baaqay dhallinyarada in laga shaqeeyo sidii wacyiga bulshada kor loogu qaadi lahaa aqoon-yahanka gaar ahaan dadka waxbartan ay hormuud ugu noqon lahaayeen sidii loo badbaadin lahaa bulshada guud ahaana looga ilaalin lahaa waxyaabaha dhibaatada kuwa ee saameynta ku yeelanaya noloshooda marka runtii arrintaasoo dhibaato badan u geysata dadka nugul ee dhibaatada u jilicsan ee ay haweenka iyo caruurtu ka mid yihiin sidii hawshaa loo yarayn lahaa wax looga qaban lahaa waxa weeyaan dadka hororoobay ee bahaloobay ee dhibka geysanaya qudhooda waxa weeye fariin iyo masej loogu diri lahaa ee howsha kaga reebtoomayaan dhallinyarada aqoon-yahanka waxyaabaha sida weyn baahan yahay inay ka shaqeeyaan dhallinyarada waxbaratay ee aqoon-yahanka ee deegaanka joogta door muhim ah amase waxaan odhan karnaa guud ahaan dalka waxaa horta la rabay original inay modal lagu dada noqdaan iyagu waxa weeyaan lagu kudayasho ay dadka u noqdaan u horseedaaniin doorkoodii wax ka mida way qabsadeen oo runtii way ku mahadsan yihiin waxaa laga rabaa dadka inay wacyigeliyaan inay dadka indhow noqdaan maxaa yeelay qofka hadduu waxbarto isagaa liidhar ah isagaa qaa'id iyo hogaamiye ah waxaasan oo dhan baa lagaga daydaa marka dadkii waxbartay ee dhallinyarada ahaa ee aqoonta loo nisbaynayey haddii maanta waxaa laga rabaa inay dadkii itiijaah u sameeyaan oo ay wixii sanfaraan wixii xunna ka reebtoomaan dhibaatooyinka la xidhiidha dhanka haweenka gaar ahaan tacdiyada ay la kulmaan oo ay ugu horeeyaan gudniinka fircooniga ayaa sheekadiisu waxay tahay mid si weyn ay bulshadu u hadalhayaan dhowaantani marka ay soo baxeen gabdho la sheegay inay dhiigbax u dhinteen ururada haweenka ee ka shaqeeya gobolka sool sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta ururka hogbaad ee haweenka waxay ku dadaalayaan sidii garaadka bulshada kor loogu qaadi lahaa lagana waantoobi lahaa tacdiyada iyo dhibaatooyinka soo noqnoqda ee haweenku ay la kulmaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
qiimo dhaca shilinka soomaaliga ee fatahaado soo noqnoqday oo ka dhacay gobolka hiiraan labadii sane ee lasoo dhaafay baa ugu darnaadeene ayaa saameeyey waxsoo saarka khudaarta beeraleyda dhallinyarada ah ee gobolka hiiraan wariyaha gobolka hiiraan ee halkaasi viyowda uga soo hadla xuseen xasan dhaqane ayaa hoosu dhaca wax soo saarka khudaarta ka horeysta cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed oo ka mid ah dhalinyarada beeraleyda ah ee magaalada beledweyne ugu horreyn waxa uu weydiiyey dalagyada hadda ugu yaallo beeraha waxyaabaha hadda aan beeraha hadda noogu yaalloon suuqa la soo aadna waxaa ka mid a yaanyada iyo waxyaabahan kash gruubka la yihaaho kabsarta iyo begelka iyo maaragtay karootada iyo waxyaabahaas yaryarkaan hadda suuqa kusoo bilownay basashoo kale de lix bilood toddoba bilood geed ku oolaysaa biyihii ama shan bilood moognahay marka ma imaan karta in basa la dhigo cabsi labaadna waa jirtaa waxyaabahaas lama taaba shaygii ooba laysdhahayo wuxuu qaadanaa afar bilood ama saddex bilood ama wax lamid uu qaadanaya waa waa waa laga gaabsaday boqol kiiba siddeetan faraha laga qaaday ma garat marka suuqyada markaad wixii aad tacabteen aad u iibkeentaan dhaqdhaqaaqa suuqa bal ka waran in muddo ah mar haddii khudaartii gobolka ka soo go-eysay hakad ay ku jirtay suuqa hadda dib ma u soo noolaaday suuqa culays badanaa ka jiro ma lahan waxyaabaha hadda tanaga yaanyada magaalada beledweyne waxaa lamid a hal doolara la iibiya waaba labaatan iyo shan kun mararka qaar indaad ku waysaad soo daadinaysaa ma jiro wax beeco sababtoo ah magaalada beledweyne annaga hadda joogno dhowr walxaadoo maaragtay bulshada saameeya ka dhaco suuqa saameeyey kow maraa lacagay dhacday haddana mar labaaday dhacday daadadaa dhacay wax hadda wax lagu kala iibsadaa waa doolar bes marka bulshadu la qabsigeedii iyo doolarkoo maaragtay bulshaduba ku leedahay macnaha wayba ka iimaan daran tahay lacagtii kale maaratay waa tii lacagtii kore maaragtay maaragtay ka ka jawi fiicneed ay dhahayaan culays badan ka jiro suuq ma jiro suuq ma jiro kolley ma nafta lagu celcelinaya mag wax suuqoo jira male kolley beertii aad muddo soo joogtay gacantiyaysan ka dhicin aan ku joognaa mar suuqna ma lahan wax soo saarkiina cabsidaasa ka jirto dabcan dhalinyaro ayaa waxay ku tiirsanaayeen waxyaabaha beeraha ka soo go-a iyo suuqa khudaarta lagu iibiyo ee magaalada beledweyne mar haddii culeys intaa la eg aad sheegayso ayaga bal ka waran qaabka hadda noloshoodu ay tahay sidee wax looga helaa dhalinyaradii saameyn fara badanaa jirto wax soo saarkii wax soo saara jireen annaga ma lihin soomaaliya dhanna maba lahanba wasaarad loo shaqo tagaayo ama hay-ad loo shaqo tago oo dhalinyaradu wax maaragtay wax ka hesha ma jiraan wax annagu wax ka helnaaho beeraheenaas nin beer ka shaqeeyo nin u shaqeeyo nin la shaqaysto nin la shirkoobo marka waxyaabahaas o dhan meesha ka maqan yihin dhalinyadu derbiyadii wada fadhiyaan maaragtay hami badan oo maaragtay ninkii aad beer kula shirkoobi laheed ama taada ku kula shirkoobi lahaa ama aad wax isla tabcaa laheedeen oo dhan maaragtay derbigo fadhiyaa ama daadadkii hore aba aba gacanta mariyaba rag badan oo beeraha wax ugu yiileen oo basal ugu tiilayo maaragtay yaanyi ugu tiilayo khudaar fara badan ugu tiilaya maaragtay wixii dhan biyihii qaadeen waxay reebeen ma lahan hadda anigan kula hadlayo geedliimeed aan atleast lix sano aan soo barbaarinay oo intaa lakuilaya biyihii gooyeen oo biyihii la tageen
qiimo dhaca ku yimid khudaarta ka sokow lacag la-aanta ka jirta magaalada waxaa jirtay meelo kale gobolada waqooyi oo loo iibgeen jiray ayaga suuqyadii khudaarta loo qaadi jiray iyo dadkii ku tiirsanaa ee gobolada mudug iyo galgaduud iyo ilaa waqooyi galbeed maxay tahay waxaa saameynta ku yeeshay oo in wax la iibsan waayo new sababta ka dhegan ayaga naftoodu hadda annaga waxyabahan sheegayn waxyaaba kamid waa saameyn oo lacagaha ka dhadhacay deegaana inta naga jira way ka jiraan waxyaabaha kaloo saameynta le waxaa ka jiro exanjigii sarifkaaba laisku fahmi lahaa markii annaga waxaan wax ku imaanay geno wax maarata aan ku baalansi garayna ma haysano ayaguna lacag fara badan oo adiga saddex milyan shan boqol afar milyan wax ku sarifayaan wixiyaanba iskeenaynba ma garat wixiyaan iskeen annaga inta magaaladana beledweyne maba lihinba wax sarifa qofta hadda weydiiso sarif ii sheeg tiraa maba aqaanin ku leedahay annaga lacag etoobiyaan ah wax la sarifa hadda suuqeena ka jirto oo ayada boqolkeeda riyaal lagu sarifaayo laba doolar dhibic todoba two point seven lagu sarifaayo annaga wax soomaaliya la yidhaha iyo wax reyd la yidhaho aan ku xisaabtana magaalada beledweyne ka jiraan maba jiraanba eelihii kale ee dhaqaalaha oo dhalinyaradu ay wax ka heli jirtay magaalada beledweyne marka laga reebo khudaartii iyo tacabkii oo aad tiri sidii hore ma ahan maxaa kaloo wax laga heli karaa oo hadda magaalada ka jira beeri waatan hadda kaaga soo waramayo qaabkaas bay u dhacaysaa dhalinyaradu waxyaaba badan ay magaalada beledweyne ku tiirsaneed waxay ku tiirsaneed sarifkay ku tiirsaneed oo magaalada waxaa ka jira suuq weyn oo sarifo ninka dhalinyarada maanta marka u shaqo tago wax badan uu kasoo fahaya haduuna sanduuq sarif lahayn xitaa oo maaragtay wax ka heli jiray dhinaca ii sheeg anigoo kaleo sanduuqla oo sarif gadoo lacag doolar haysto iyo adigoo kaash rabo oo kaash haysto doolar rabo inuu xitaa wax noo kala iibiyo waa duleelkan hadda kaaga soo sheegaya kudaarta xaggiisa dhalinyara ku shaqaysa jirtay kuwaa santuuqa lahaa ku shaqaysan jiray kuwa suuqa manaha dad ummaddu markay wax qabanayso qaab badana waxaa loo kala faa'iidaa hadda suuq dhallinyaradi hadda aad garanayso dhallinyaro badan oo ilaa saddex boqol afar boqol oo qofood ka badan suuqan sarif ka shaqaysan jiray dhammaan guryahay fadhiyaan hadda shay yaraa magaalada ka dhaqdhaqaaqo isaguna macno weyn ma lahan barnaamijkan la yidhaaho gaadiidkan mooto bajaajka la yidhaaho ee dhallinyaradu hadda maaragtay boqolkiiba maaragtay kii awooda inuu ama deyn kusoo qaato oo hadda salaam bangi oo kale ama dahabshil bangi oo kale oo maaragtay ama qof taqaano uga soo damiinato inuu wax ka raadiyo aa dhacayso laakiin hadda ilo kale oo dhaqaalo oo magaalada beledweyne ka furan dhalinyadu ku tiirsan yihin ma dhalinyadu derbiyaday wada fadhiyaan
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed oo ka mid ah dhallinyarada beeraleyda ee magaalada beledweyn oo la hadlayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane haatanna kaalmihii heesaha haddii aanu jalleecno jamaalow waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa heesta heybis iyo codka alfanaan iskalaaji
yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hoodan eenka yeedhi jiray una hurda kama lado yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hodan eenka yeeli jiray una hurda kama lado naacantii manka hanatee enku wiiran jiray una wou hilibkooye habtay bay dhaba jubban halacsaday oo kaman helin naacantii manka hanatee abtibaydhaba duban halacsaday oo kaman helin iran goortaan ku hungoobay hobyo iyo mudug iga hiraysa irta waa beri nuga lebadiiqi adabtima bari wanka haybshee ma hargaysee hela tumataa
heestaasi macaan ee haybis iyo codka iskalaaji haddii aan intaasi kaga gudubna haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha guud ahaanba waxaan ku qaadaa dhigaynaa tartanka degmooyinka gobolka banaadir ee kubadda cagta oo heerkiisa gabagabaha soo gaaray iyadoo caawa faynalaha ay dheeli doonaan kooxaha waaberi iyo shibis waaberi sannadihii ugu dambeeyey tartanka la qabanaya afar jeer ayay faynalaha timid iyadoo mar ku guulaysatay dhowr jeer kalena ay ku guuldaraystay mar kale ayay doonaysaa inay koobkan hanato shibise waxaa iyaduna ay isku soo qaabaysay sidii koobkan ay u hanaan lahayd kaalinta saddexaad ayaa la dheeli doonaa sidoo kale arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya maxmed deeq shuuriye oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho maxmed deeq waxaan weydiiyey u diyaargarowga tartankan faynalihiisa iyo kulamada dhacaya wamaasan tahay jamaal axmed cismaan iminkaan kula hadlaya waxaan ku suganahay garoonka lagu ciyaari doono labada cayaar ee midi ay tahay midda loogu tartamayo booska saddexaad ee tartanka halkaa tan kalena ay tahay kama dambaysta tartanka runtii tartankan degmooyinka wuxuu ka mid yahay tartamada ugu xiisaha badan ee lagu ciyaara magaalada muqdisho waxaa finalka isla soo gaaray sidaad la socotidba degmada waab iyo degmada shibis waa beri waxay u tahay markii afraad oo xiriir oo ay kama dambaysta tartanka soo gaarto laba mar xamar weyne iyo bondera ayaa ka kala qaaday mar iyadu waxay ka qaaday degmada hodan oo sanadka hore ahayd haatanna waxay la loolamaysaa degmada shibis shibis muddo ayaa ugu dambaysay in xeerarkan dhammaadka ay kasoo gaarta tartanka waxa ay soo gaartay sanadkan meel wanaagsan waxay tiigsanaysaa inay jangalka qabato koobka sidoo kalena waa beri ayaa hankeeda u yahay iyana in markeedii afraad inkastoo finalka ay timid haddana ay u noqoto markii labaad oo xiriir oo ay ku guulaysato ciyaarahan kaalinta saddexaad jamaal waxaa iyana ku dagaalamaya hodan iyo shangaani oo ay soo reebeen labada degmo ee finalka u gudbay saddexda galabnimo iyo soddon daqiiqa ayaa ciyaartooda la daawan doonaa toddobada fiidnimona kulanka kama dambaysta ayaa la ciyaari doonaa runtii xagga nalaynta ama iftiinka garoonka wuxuu aada uga bedelan yahay sidii sanadka hore xalay waxaa halkan yimi guddoomiyaha gobolka banaadir injineer iriso iyo xubno kasan gobolka banaadir oo u kurgalayay sida ay tahay iftiiminta garoonka banaadir waxyaabaha ku cusub tartanka caawa dadku ay heli doonaan waxaa kamid a in markii ugu horeysay internet lacag la-aana ay heli doonaan dadweynaha ciyaarta garoonka ka daawan doono sidoo kale jidadka magaalada muqdisho meelaha ugu muhiimsan sida kilomitr for iyo meelo kale waxaa lagu xiray shaashado oo dadku ay ka daawan karaan ciyaarta garoonka banaadir ee magaalada muqdisho ka dhacaysa runtii waa waa habeen kale oo xiiso leh waxayna noqonaysaa saddex iyo soddon sano kadib ciyaartii labaad oo xilli habeena la ciyaaray burburka kadib waa yahay marka markaad fiirisid diyaargarowga labada kooxood ee waa beri iyo shibis iyo taageerayaashooda bal guud ahaanba marxaladaha ay ku sugayiin ciyaartooyda sawir guud naga sii habeenka ahayd markii degmada waa beri ay tababarkeedii ugu dambeysay ay kusoo xirtay garoonka banaadir oo min hal cawo laga siiyey labada koox ee finalka shibisna habeenkii ka horreeyay ayay garoonka banaadir tababar ku samaysay tababarkeedii xiga waxay kusoo xirtay garoon cooska macmalka uu yaallo oo ku yaalla shibis maanta waxay u ahayd maalin nasina oo ay u diyaar garoobayaan ciyaarta kama dambaysta labada dhinac ilaa iminka ma jirto ciyaartoy lasoo wariyey ganaaxyo ama calaamado inay uga maqan yihiin kooxaha waxay u diyaarsan yihiin inay ciyaaraan kama dambaysta tartanka ka waran nabadgelyada iyo xaaladda guud ee dadka u soo daawasho tagaya ciyaartan faynalaha xil sida la ysaga saaray bal haddaad sawir guud isagana ka bixisid waa maadsan tahay jamaalow marka laga hadlaayo nabadgelyada garoonka banaadir waxaa ku haya oo iminkaba ku sugan ciidamada booliska soomaaliya goortii horeysayna baaritaan guud ayay ku sameeyeen gudaha garoonka banaadir dadku maadaama ciyaartu ay lacag la-aan tahay oo si bilaash ay ku daawan doonaan labadan ciyaar waxay bilaabeen in goor hore ay garoonka soo buux dhaafiyaan si labada ciyaar oo isku wakti aanan ahayn laakiin xiliyo kala duwan ah oo isi saaran ay u wada daawadaan waxaa jira dad ciyaartii hore ee kama dambaysta marka aan nasiib u yeelanin inay gudaha garoonka soo galaan oo sanadkan hadda ku sugan iridda garoonka banaadir si ay usoo gudbaan fadhiyo wanaagsanna ay usii helaan ay usii helaan wakti hore si markaan looga sheekeynin waxa halkan ka dhacaya maxamed deeq shuuriye ayuu kaasi ah oo ka faallada ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho barnaamijka ciyaaraha ayuu marti noogu ah dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha ugu heliya oo inoo soo jeedinaya wararkii ciyaaraha ayuu ahaa halka aad kala socoteen waa v o a haatanna aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta ila boga iyo fanaaniinta safwaan halaac iyo xaliima gobaad
uguubey xishoodo adigaaloho indhaahayga jecel egmadaade cashaaxaaba dhere asbubtaada wacan afkuu uursanbaa agjogaaga jecel
afkayga ammaan tirsha aawada udgoonow naftaa ku ogole ogow asaagii ragaba kan ka aaminow erayada galgacal daga ogadee
aayahayga noloshay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidaani haysa adigaa u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
aayahayga noloshay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidaani haysa adigaa u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
ibka laba isu ayaa noqone qowladiyo ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowaanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
ibka laba isu ayaa noqone qowladiyo ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowaanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
ilabogo ilabogo aynigaa adaa u ilwaadsanee ilabogo waxaan beernay intifaacane ilabogo bogo bogo bogo bogo
waa tahay safwaan halac iyo xaliim gobaad waxay gunaanad u ahaayeen heestoodaasi idaacaddeenii duurnimada barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed cismaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maxamed cabdi xasan sandheere dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
aynigaa adaa u ilwaadsanee ilabogo waxaan beernay intifaacane ilabogo bogo bogo bogo bogo ilabogo ilabogo axdigaan gallay ila oofiyo ila fuli ubaxaan beernay intifaacane ila fuli oo fuli fuli fuli
aayahayga noloshay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidaani haysa adigaa u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
aayahayga noloshay
adigaa u daawe
ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse aayahayga noloshay
adigaa u daawe
ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse